xuska maalintan caafimaadka adduunka oo ah sanad guuradii shan iyo lixdanaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay hay-adda caafimaadka adduunka ee who sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo afartankii oo sida caadiga ah dunida maanta oo kale laga xuso iyadoo sanad kasta hal ku dhig loo qaato xanuun ka mid a xanuunada halista ku ah ee alaaba asiiba aadamaha ayaa sanadkan waxaa si gaara xuskan loogu eegayaa xanuunka dhiikarka oo ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee who inuu asiibo qof ka mida saddexdii qof ee da-doodu ay gaadho shan iyo labaatan sanno xarunta wasaaradda caafimaadka somalilan ee magaalada hargeysa ayaa xus maalintan la xidhiidha ay ku qabteen wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee who iyadoo lagu soo bandhigaya daraasada laga sameeyey horaantii sanadkii labada kun iyo labayo tobankii xanuunkan dhiikarka iyo weliba heerka uu somalilan ka marayo wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee somalilan nimco xuseen qowdhan ayaa tilmaantay in dhiikarku uu kaalinta shanaad kaga jiro xanuunada ugu badan ee aalaaba haleela dadka reer somalilan inagu somalilan ahaan waynu dareemi karnaa doorka uu xanuunkani ka qaato innagoo ah dalalka dunida saddexaad ugu saboolsan oo ay inugu badan yihiin cudurrada la kala qaado haddana waxaa inoo raaca cudurrada dadka ladan ku dhaca ee aan la kala qaadin ee lifestyleka laga qaado sida dhiikarka macaanka iyo xiiqda oo iyaguna ah cudurro intooda bulshada laaya daraasad la sameeyey sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii cisbitaalka guud ee hargeysa xanuunka dhiikarku wuxuu noqday shanta cudur ee ugu badan ee lagu daaweeyo cisbitaalkeenna guud ee hargeysa geesta kale madaxa xafiiska hay-adda caafimaadka adduunka ee who ee magaalada hargeysa aasiya cusmaan ayaa dhinaceeda tilmaantay in weli bulshadu ay dafirsan tahay jiritaanka xanuunkan dadkeenu wuu dafiraa waa la isdiijiyaa denying face loongaba iska gala oo wakhti dheera long period oo ah dee waa la mid dhakhtare baanu tegayo dee mar baa laygu sheega laba boqol iyo konton iyo boqol iyo konton buu marayaa dhiikar weligaa ma maqashay ma lagugu sheega dee midbaa beri anigoon qabinba xitaa maba qabe wuu igu sheegay ma dawe ma isdaweysay waxaa iska daweeya caadi baan hayay stroke baana sii gelaysa ama uu sii gelaya waxaa dadka kala dalagaalantaan dafiraadda wuxuu ku laynaya waa dhinaayin iyagoo garanaya inay xanuunsanayaan ayay ku odhanayaan way iska hadlayaani dhiikar ma qabo oo waxaa la yidhi haddaad qaadato waad baranaysa oo waxaa la yidhi haddaad qaadato dawada keliyahay dishaan wax badan bay sheegayaan markaa dadka in laga jaahil saaro ayaa loo baahan yahay sida lagu sheegay warmurtiyada hay-adda caafimaadka adduunka ugu tala gashay xuska maalintan qiyaastii dad gaaraya sagaal dhibic afar milyan oo qofa ayaa u dhinta dhiikarka iyo xanuunada la xidhiidha sida wadna xanuunka iyo weliba keliyaha oo fadhiista daraasadan ay somalilan ka samaysay dhiikarka ayaa tilmaamaysa in inta badan ay ku keenaan sababa la xidhiidha qabanololeedkooda waa sida uu tilmaamaya agaasimaha waxda caafimaadka guud cali sheekh cumar qaabil
waxyaabaha ugu badan ee dadkaasu ay sheegeen waxaa ka mid ahaa boqolkiiba labiyo toddobaatan ay baruurta aad u cunaan oy jecel yihiin iyo subaga waxa duxdaa waxaa kaley sheegeen boqolkiiba saddex iyo sagaashan toddobuun baan noo jawaabin inaanay wax firfircooniya ama ama exercisa oo ay sameeyaananay jirin oo ku waajaan cuduradaas ay ugu hortagaan boqolkiiba siddeetanna waxa kaley ku dareen inay waxa macmacaan aad u jecel yihiin sidoo kale boqolkiiba sagaaliyo toddobaatan waxay noqdeen dad buurbuuran oo xooggan aad u buuran xaddig buurida lafteeda qayb ka ah
xuska maanta oo kale oo loogu talagalay in bulshada lagu baraarujiyo khatarta xanuunkan ay hay-adda caafimaadka adduunka ee who ay soo saartay shan qodob oo la xidhiidha yaraynta khatarta xanuunkan dhiikarka kuwaasoo ay u muhiimsan yihiin milixda oo layska yareeyo cunto miisaaman oo qofku isticmaalo jimicsi la sameeyo buuriga iyo khamriga oo layska daayo taasi oo ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunku inay suurtagal tahay inay yarayso khatarta xanuunkan oo loo yaqaano dilaaga qarsoon amaba silent killer cabdixkiin maxamuud shirwac v o a hargeysa